dagaalo dagaalo xoog badan ay ahaayeen nimankii nabaddiidka ah ayaa magaalada saddex meel xaafada la yiraahdo xaafada ayay kasoo galeen xaafadaha dagaalku culus xoogiisa waxaa iska dhacay sarta hormuud ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo la yirahdo ururka socdaal ayay bamba gacmeed kusoo tuureen marka hore bamba gacmeedka kadibna dagaalada haddana waxay ka bilaabeen kabaanka malaayga xaggiisa shaban ay soo tuureen meel oo matoor oo warshada barafka ah ayaa isku dhacay khasaare hadda meeshaasa ka jirtaa laakiin dagaalada dagaalo culus ayay ahaayeen isla markii ciidamada afar iyo tobanka oktoobar iyo wixii ciidan xooga dalka soomaaliyeed oo joogay ayaa ku kacay nus saac kadibna aday magaalada waa laga saaray alxamdulilah laakiin dagaalo dagaal ay kusoo talagaleen oo ku dhufay ka dhaqaaqo culus ayuu ahaa markaas
maxaa khasaaraha oo ka dhashay marka labada dhinacay dagaalamay
maya ciidamada hadda afar iyo tobanka oktoobar macla ciidamada xooga wax soo gaaray ama dhaawac ma jiran dagaaladana way ku guuleysteen alxamdulilah wixii kale shacab iyo waxyaalahaas waxay gaareen hadda howlgal la bilaabi doonaa ayaa gadaal soo sheegi doonaa laakiin khasaara waxaa jira matoorkaas oo simanka ay ku dhufteen oo hadda ilaa ilaana isla markii ciidamada ay u gurmadeen oo damiyeen khasaare intaas ayaa jira faqaarkii shidaalka ahaa oo matoorka uu lahaa ayaa aad iyo aad u gubtay wax kaloo dhibaato oo khasaara ka jiraan ma jiraan wixii kalena gadaana kasoo sheegi doonaa laakiin dagaalka dagaal xoog badan ayuuha ciidamada xoogana aad iyo aaday isaga caabiyeen wax dhibaato hadda oo soo gaara ciidamada xooga ama dhaawac ama dhimisha ma jiraan way nabad qabaan
dhowaan waxaad shaaciseen in guud ahaan ammaanka degmada marka aad la wareegteen idinku iyo saraakiishiinan maamulka gobolka shabeellaha hoose sidee bay macquul ku noqotay guddoomiye in xumada ay ku dagaalamaan shabaab iyo weliba ciidamada dowladda horta nimankaan waa taqaanaa ku dhufay ka dhaqaaq waaye nimankaan magaalada nabadgelya ka jirtay ciidamada nabadgelya ay ku joogeen macala shacabka laakiin nimankaan waa niman oo ku dhufay ka dhaqaaqe uumaalaysay ku yimaadeen magaaladana waa magaalo weyn xaafadaha dagaalkaas ka dhacana waa xaafado sanaa dhadheer iyo waxyaalaha islee lagu soo luuq walba luuq lasoo jiri karo marka nimankan waa taqaanin guureys iyo dhuumaaleys ayay ku dheereeyaan si lama filaanayno magaalada maa xalay dagaalkaas uu bilaawday laakiin magaalada afarteeda koona ciidamada afar iyo tobanka oktoobar ayaa amnigeeda aad iyo aad la wareegay aana sugay kii xalayna kulleyb siibka shan ama lexlex oo carqaradeen ama arkigax inay shacabka ku abuuraan rabay ayay ahaayeen maan dad oo inay dagaalamaan oo magaalada ay qabsadaan awoodku awooddaas u socday maahan laakiin argagax shacabka inay geliyaan intaasay u socdeen wayna ku jabeenoo il bida nus saac kadib ama xali saddex saac kadib magaalada sideeda way degneen ciidamada afarteeda koon la wareegay intii dagaalkaas ka dhacay magaalada waxay u diyaar garoobaysay soo dhoweynta hogaamiyaha cusub ee koonfur galbeed soo uma muuqata in arrintan saameyn gaara ay ku yeelan doonto socdaalka maanta la filayo laftigaran inuu kusoo gaara mar horta sidaanahay meesha joogaa weli warbixin caddaas lasoo siiyey madaxweynaha ma jiraan mana la siiyeen laakiin markay soo baxayana kulleyba anagaas la soo sheegi lahaa laakiin biyos u dhacay mar kale ayay noqon doontaa laakiin waxaas macnaha madaxweyne asujeegi maba jiraanba waa imaan karaa booqashadiisa iyo soo dhaweyntiisana ee gurunta waaye in la soo dhaweeyo marka laakiin waxaas wax oo dheg jalaq loo siinayo maa hadda magaalada afarteeda koona saacaa kuradlayn guri guri ayaa loo baarayaa howlgalaa ka socdo wixii lasoo qabtay wixii kaleo dhacana gadaana kasoo sheegi doonaa haddii ilaah jiraawo